dhegeysiga dacwadan lagu ridaeyey xukunkan oe goobjoogka ahaayeen culimmadu diinka sharci yaqaano warbaahinta ururada xuquuqda aadamaha iyo qaar ka mida ururada caalamiga ah ayaa guddoomiyaha maxkamadda degmada hargeysa cabdirashiid maxamed xirsi beergel ayaa wuxuu halkaasi kaga dhawaaqay asbaabaha ay u cuskadeen eedda loo haystay eedaysanayaashaas asbaabta xukunka maxkamadda degmada hargeysa maxkamadda degmada hargeysa markay u fadhiisatay dhegeysiga dacwadda ciqaabta ah sumadeedu tahay d d l sbaro seven ablic two zero sixteen maalintii taariikhdu ay ahayd sagaalkii bishii koowaad laba kun iyo lix iyo toban maxkamaddu markay aragtay xaashida eedda ee lidiga ku ah saddexda eedaysanee kale ah eedaysanaha koowaad maxamed raase xuseen ina shaariin belbulham oo da-diisu tahay saddex iyo lixdan jir eedaysanaha labaad haashim okera oo maqano ah eedaysanaha saddexaad xasan cali siciid oo maqano ah waxaa si toosa ay uga shaqaynayseen khalkhalgelinta caqiidada saxda ah ee islaamka sunniga ah ee dadkani aaminsan yihiin ku nool geyiga somalilan idinkoo ku faafinayey caqiidada madhabka shiicada waxaana qaybiseen laba boqol oo buug oo afka soomaaliga lagu turjumay wuxuu guddoomiyuhu sheegay in eedaysanahan maxamed raase xuseen in dalka hore looga masaafuriyey iyadoo looga sheekay inuu faafinayo madhabta shiicada wakhtigaasi oon lahayn caddaymo maxkamadda lagu horgeeyo eedaysanahan oo muddo dheer deganaa magaalada muqdisho oo uu guddoomiyaha maxkamaddu sheegay inuu eedaysanuhu qartay inay ku lahaayeen masaajidda ay ku tukadaan ayaa waxa uu sheegay in eedaysanuhu dalbaday inuu isagu isdifaaci karo oo aan u baahnayn qarayn difaaca eedaysanahan ayaa intii areerta go-aankani socday waxa uu ku hadlay af soomaali waxaanu iska difaacayay waxyaabo ka mid a caddaymihii eeddiisa lagu kabeeyey guddoomiyaha maxkamadda degmada hargeysana waxuu halkaasi kaga dhawaaqay xukunka ay ka soo saareen dacwadan sidaa darteed maxkamaddu waxa ay ku qanacday markay aragtay dhammaan xaqaa'iqa iyo caddaymaha sare ku xusan maragyada iyo qoraallada iyo muuqaallada intaba waxay maxkamaddu soo saartay xukunkan maanta oo ay bishu tahay labiyo tobanka bisha koowaad laba kun iyo lix astaanta qaranka jamhuuriyadda somalilan dembiilayaal maxamed raase xuseen ina shaariin belgulham oo da-diisu tahay saddex iyo lixdan jir iyo haashim okera oo maqano ah oo ku gafay qodobka saddex boqol iyo afar iyo toban ee xeerka ciqaabta guud khalkhalgelin arrimo diineed waxaa lagu xukumay min hal sanno oo xadhiga iyo min saddex milyan oo ganaaxah oo raacsan dembiiluhu hadduu iibsado xadhigga ganaaxa uu iska bixiyo taliyaha laanta socdaalka iyo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan waxaa la farayaa inay ka saaraan geyiga somalilan iyadoo fursad loo siinayo hantidiisa ka maqan si uu u urursado laba bilood gudahood ama uu ugu helo cid mas-uul uga noqota oo uu kaga tegi karo hantidiisa oo u sii ururisa una sii wakiisho si aan hantidiisa loo dulmin oo aan loo dhicin maadaama islaamku ilaaliyey cid kasta xuquuqdeeda eedeysanihii saddexaad oo magaciisa maxkamadda ku sheegtay maxamed cali siciid ayaa maxkamaddu fasaxday kadib markii caddayma lagu waayey guddoomiyaha maxkamaddu waxauu amar ku bixiyey in eedeysanaha jooga haddii ay noqoto in la xidho oo iibsan kari waayo xadhig ay maxkamaddu ku xukuntay inay mas-uuliyiinta xabsiyada ku xidhaan meel gaar ah si aanu madhabta shiicada ugu dhex faafin xabsiga dhexdiisa waxaa kaloo maxkamaddu amar ku bixisay in la gubo buugaagta af soomaaliga ku turjuman ee maxkamadda la hor keenay si aanay dalka u gelin hase haatee wakiilka xerlaalinta ee dacwadda soo oogay oo maxkamadda ku sugnaa ayaa sheegay in aanay ku qancin xukunkan islamarkaasna ay raacfaan ka qaadanayaan sidoo kale maxkamadda degmadu waxay intii ay dhegeysiga dacwaddani socotay maalmihii lasoo dhaafay ee xukun ku riday gabadh magaceeda xafsa lagu soo koobay oo ay sheegeen inay kasoo jeedo koonfurta soomaaliya kana mid ahayd maragyada dacwaddan taas oo ay ku eedeeyeen inay guri la deganayd maxamed raasa islamarkaana ay been ka sheegtay maxkamadda horteeda taasoo la xidhiidhay maraggii ay furaysay iyadoo maxkamaddu ay ku eedaysay inay somalilan ku joogtay sifa aan sharci ahayn iyadoo maxkamaddu xabso ku xukuntay lix bilood oo xadhig ah ama ganaax dhan laba milyan oo shilin somalilan ah iyo in geyiga somalilan laga mastaafuriyo iyadoo ku amartay maxkamaddu wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha laanta socdaalka in xadhiggaa sharcigaa markay dhammaysato ganaaxana ay bixiso in la mastaafuriyo oo loo mastaafuriyo halkii ay u dhalatay oo ah soomaaliya barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa